mas-uuliyiinta caafimaadka ee cusbitaalka gobolka hiiraan ayaa maanta deeq dawo ah waxa ay ka heleen hay-adda caafimaadka adduunka hase yeeshee madaxa magaalada ama madaxda magaalada ayaa sheegay in baahidu ay jirto aadna ay u badan tahay kadib markii cusbitaalka uu ku burburay qaraxii bishii horeeto ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen tobannaan qof warkan waxaan u soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
xubno ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ay weheliyaan agaasimayaal caafimaad oo heer federaal ah ayaa deeq dawo ah iyo agab caafimaad oo loogu talagalay cisbitalka guud ee gobolka hiiraan ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle iyo maamulka cisbitalka doctor cabdi mincin axmed oo ka socda hay-adda w h o iyo agaasinka waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ubax axmed faarax ayaa si wada jir ah uga warbixiyey deeqda dawada ah ee lagu talagalay cisbitalka beledweyne
w h o sabortiga ay u waday isbitaalka way bilowday maantana waxaan keennay qalab iyo daawo caafimaad health emergency kit iyo qalabka iyo daawo kale oo loogu talagalay caruurta nafaqadarada oo stabilizing centerka aan ugu talagalnay tanna waa biloway noqon doontaa wayna sii socon doontaa hadduu ilaah yidhaahdo sabortigeena kuma ekaan doono maanta inta yar la keenay wayna jiri doonaan booqashooyin kale oo technical team ay ku imaan doonaan magaalada beledweyne isbitaalka beledweyne si assessmentiga loogu wado maxaan ku rahdaa isbitaalkan beledweyne oo noogu hergala haduu ilaah yidhahdo waxaa la dhisay guddi ka kooban iskugu jira federaalka iyo dowladda hirshabeelle oo u istaagi kana shaqayn doona sidii dib loogu soo celin lahaa isbitaalka bilicdiisa maanta in yaroo agab ayaan keennay oo daawo iyo qalab caafimaad iskugu jira laakiin sidaan idin sheegaba waxaan ka shaqayn doonaa oan ku jirnaa sidaan u heli lahayna si isbitaalkaas si dhaqsaha badan ugu soo noqon lahay adeega bulshadu wahayadwaalyihahda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle doctor cabaas cabdi maxamed iyo agaasinka qorsheynta wasaaradda caafimaadka hirshabeelle cabduqaadir macalin axmed ayaa iyaguna si wada jir ah waxay uga mahadceliyeen deeqda dawada ah iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyey cisbitalka gobolka hiiraan
maanta sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhoweyno meeshaan tiim ka socda wasaaradda caafimaadka federaalka iyo hay-adda w h o aan ka guddoono qalab kala duwan oo loogu talagalay isbitaalka iyo guud ahaan maxaa la dhahay booqashada ay maanta ay halkaan noogu yimaadeen oon kusoo dhoweynay aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimka aan wada socono oo federaalka ah oo qaybo kala gedisan ah iyo tiimka stateka ka socda ayagana iyo hay-adda w h o waxaan wadnaa dadaalo isbitaalkii aan doonayay in mar kale dib loogu hagaajiyo insha allah waxaan rajeynayna shan iyo tobanka bisha soo socoto inaan shaqadii ugu horreysa isbitaalka ay ka bilaaban doonto insha allah aduu alla idmo
agaasimaha cisbitalka gobolka hiiraan doctor suleymaan cabdi cali ayaa waxa uu ka waramayaa baahyaha kale ee ka jira cisbitalka gobolka hiiraan isbitaalka wuxuu u baahan yahay dhismo oo ah dayactir xoogle in loo sameeyo sidoo kale wuxuu u baahan yahay in loo hagaajiyo maxaan ku rahda qalab kii burburay maxaan ku rahda dib in loo restorgareeyo lasoo hagaajiyo waxaa kaloo u baahan yahay maxaan ku rahda social medicine daawo oo mataqan ummadda dhibaataysan maxaan ku rahda looga faa'iideeyo intaba isbitaalka u baahan yahay duqa magaalada beledweyne marwo nadar tibaax maalin ayaa waxay ugu baaqday hay-adda w h o iyo wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo tan hirshabeelle in cisbitalka gobolka hiiraan lasoo gaarsiiyo kaalmo midan ka badan maadaama dhibaato xoog leh ay kasoo gaartay qaraxii ismiidaaminta ee saddex iyo labaatankii bishii maarso ka dhacay magaalada beledweyne waxaan idinka codsanayaa in imaatinkiinu uusan noqon markii ugu dambeysay gacantiinu aysan noqon markii ugu dambeysay aragtida iyo fekerkii laga qabay haddii dadkii ugu horreysa maanta tahayna ay soo noqnoqdaan haddii hore u imaan jireenna ay yimaadiin w h o waxaan ka codsanaynaa ayadana isbitaalka haddii dayacadkiisa la bilaabo waxaala wixii qalaba oo aad heli kartaan oo maaragtay sektarada kala gedisan ah waxaan iska codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badanne inaad nagu saacidaan sababtoo ah bukaanadii shalay u baahnay maantana siday weli ugu baahan yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne